xubnaha golaha fulinta odayaasha dhaqanka hooyooyinka dhallinyarada bacda saxaafadda amniga asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu salaanka bacdi waxaa aada iyo aada sharaf weyn noogu ammaanta inay nagala soo qayb galaan furitaanka kalfadhigan labadii gole ee hooyada u ahaa saldhigga u ahaa gunta u ahaa xukuumadda federaalka jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ilaahay mahadiya maanta inay labadii aqalabadoodii guddoonna joogaan xildhibaanadii golaha shacbiga iyo aqalka sare labaduban ay nala joogaan ayna dareemi doonaan nalala qaybsami doonaan xaaladda lagu jiro isdhexgalka wax kala faaids kala faa'iideysiga iyo wax badanna laga dheehan doono haddii lahayda waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad idin soo dhoweeyo idinkana mahad celiyo ajiibitaanka aada ajiibteen inaad nagala soo qayb gashaan furitaanka kalfadhigan taasoo macnaheedu uu yahay taasoo macnaheedu uu yahay in la dareemo dowladnimada soomaaliyeed hogaaminta isdhexgalka isxogogaanshaha ay muhiimadda ay siinayaan golayaasha baarlamaanka xukuumadda federaalkii inay had iyo jeer ka warqabaan golayaasha kale ee baarlamaanada dowlad goboleedyada oo hadda sidaan ognahay ay soo fureen kii puntland sida guddoomiyaha golaha shacbigu uu sheegaya uu tegi doono koonfur galbeed uu tegi doono galmudug ay tegi doonaan hirshabeelle taana macnaheedu yahay inay muujinayaan isdhexgalka iyo shaqada loo baahan yahay siday tahay intaa ka bacdi waxaan filayaa maalmahan waxaanu ku jirnay shareer baan anigu ku maqnaa golayaashana waanu wada joognay xamar waxaa laga hadlayana waxaa shir soomaaliyeed oo lagaga hadlayay mustaqbalka soomaaliya xaaladda waddanku ku jiro maxaa dhiman maxaa dhammaystiran hadalkii markii la soo wada ururiyey labadan golo ku soo haray soomaaliya waxay u baahan tahay shaqada soomaaliya u taalla baahida ay qabto waxay rabto labadan gole hadda guddoonkooda nala socdaan xildhibaanadiina nala socdaan baa shaqadii soomaaliya ku soo hadhay oo maxay tahay waxa ugu muhiimsani wuxuu noqday dastuurka aan haysano dhammaystirkiisa iyo in meeshu yaalla laga dhammaystiro oo la dhammaystiro constitutionka waxaan siyaasiyan ugu heshiinayn midaasay ahayd waxa maanta iyaga u yaallana waa middaas taa macnaheed waxaa weeyaan in la kala qeexo shaqooyinka la kala leeyahay oo dowlad goboleedku ay garan karta gambarhka u yaalla intuu leegyahay federaalku gambarkooda uu garanayo baarlamaanada ay garanayaan dastuurada lagu waxaynaya hadday taasi dhici weydo qodobka labaiyo afartanaad ee dastuurka wuxuu qorayaa federaalka ee soomaaliya inta lagu heshiinayo ama constitution dhammaystiran la keenayo dowlad goboleed wale waxay kusii dhaqmaysaa midkeeda marka waxaan rabaa inaan labada guddoon iyo labada aqal u sheego iyo xubnaha baarlamaanka labada aqal waxa waaweyn baanka annaga intaan kusoo qoranno yaan kusii dhaqmi doonaa haddaad kaa soo dhammaystiri weydaan marka ina kala gaara wey macnaheedu taas waxaan is leeyahay way qabaan fariintaas wadajawaari wuu joogaa abshir iyo mawlidna way joogaan inta ka maqanna iyaga garanaya taas waa shay muhiim loo ah kulligeenna muhiim u ah marka aan isqaqabsannay inannagii xukuumadda federaalkii isqabsannay tafsiirka qodobadaanu isku qabsannay kanaan leenahay waayo annana kanaanu leenahay qolo waliba hadday midkeeda sheegato yaa gar daran mid walbana wuu helayaa qodob isaga u hiiliyo u corabo u sheegaya sidaa daraaddeed waxaan hadda ku soo wada hadalay ama aada arkaysaen heshiiskii aan gaarnay waxaa ugu asarsanayd dhammaystirka dastuurka dhammaystirka dastuurka muddan ah loo qabto wax badanna waan soolin waxaan rabaa inaan labada aqalbana u sheego annagu haddaan reer jubbaland nahay xataa gogasha iyo khidmaynta iyo inaan taxaliisha idin daba wadno diyaar baanu nahay wixii lagu dhammaystirayo annagu hoyga xataa guddiyadu ay ku shareeyaan inaanu noqonno xataa waxba kama qabno aada bifaa'iido nooguta laakiin muhiimaddu waxaa weeye qodobka in la dhammaystiro qodobka labaad ee soo raaca wuxuu shacabka hadda ka hadlayey wiilasha yareer aan iska celinno oo aan duulno go-aankan waa la soo qaatay in shabaab la iska celiyo waa la soo waqtiyeyn doonaa waan isku tashanaynaa waan duulaynaa waan soconaynaa wixii ilaahayna kale si aan arkaynaa bal cidda kale inoo gurmadiyo wixii kale waa meesheeda laakiin intaanan haddaan dhaqaaqno waxaan isleeyahay wax badan baan qaban karnaa taa markaa go-aan la gaadhay oo heshiis lagu soo gaadhay weeye afar kuwa xaadlayaan la iska waayin waa la socdaa haddii ilaahay dhah mudanayaal guddoomiyaal iyo xildhibaano markaan le xildhibaano sanadkii iyo labada waa xildhibaano iyo inta kale ee reer jubbalandba waxaan rabaa inaan idiin sheego waddanku xaaladda uu ku jiraayey waa xaalad xun oo fiican way fiican tahay oo dowladnimadii iyo tallaabooyin baa hore loo wadaa way xun tahay oo maalin walba intaasi qof baan waayaynaayo sacaaliig ilaahay noogu imtixaama dhibaato noo geysanaysa aan ka fakaro aan horey u fakaro aan horey u dhaqaaqno aan isku dayno inaan wax qabsano aan isku dayno inaan taariikhdeenii soo xusuusano iyo waxaanu shalay ahayn waxaana rajaynayaa hadday middaasi timaado cadowgeena inaan meel iska saarayno waxaan idinku rabaa inaan xildhibaanada u sheego sida guddoomiyaha golaha shacbigu uu ka hadlayey mashaariicda ugu horreyseen helay oo waxaa layidhi ma waddaan dhisnaa ma biyaan waxayna aqalkana ugu daran babacaha badani ku xidhan yihiin marka taana waxaan qaadanay oo aan guddoomiyaha ka wada hadlay golaha shacbigiiyo mashruuca hadda aan hayna ugu horeeya waxa ugu horeeya laga tallaabo qaada inay tahay golahan shacbiga ee jubbaland in aqal qurux badan loo dhiso xoogaa xanti ahayd nin odagu guryo kale ugu dhisdhisaay kan muxuu u dhisi waaye inayna mar dambe igu soo noqon taa qiimaynteedaan hadda gelaynaa guri fiicanoo aqalka sare oon shalay kulanna kula soo lahayn sanatarada qadana ku soo lahayn inkastoo laigu dhegta la ii saaro l iyagu ma laha haddana meel aada u fiican baa meel aada u fiican bayahayd marka sidaasoo kalean yeelaynaa haddii laydha idinkana marka taasna waa mid bishaaro ah ficlanna uu guddoomiyaha aqalka golaha shacbigu jawaarina igu baraarujiyey hawshaas inaan wixii hadda laga qaban kariyo laga dadejin karo waxoogaa aqalka bilixdiisa laga yaro sheegtay waxaan rabaa inaan war badan ma sii waxaynayo aan ka faa'iidaysano culimaa inoo timid xerti baa tihin idinku sababtoa dee xerta culimadii baa timid idinka waaweyneed marka beri waxaan rabnaa in guddiyada iyo la is arko si badan loo kala faa'iidaysto insha allahu guryahaas koraana laysu ararki doonaa haddii ilaa yidhaah aqalka sanadka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo waayo labada goloba dee jamhuuriyadda way ka kooban laakiin sanadku habeen buu nasiixiga marka waa golayaasha matala waa golaha matala dowlad goboleedyada sidaa daraaddeed xubnaha naga soo tegeyna xubno tafay ahaayeeno aad bay u fiican yihiin inkastoo layidhi kootada waxbaa idinka dhinna oo wax lanagu haysta ay jirta haddana taa laftirkeeda waxaan leeyahay guul bay ahayd golaha shacbigana de isaga warkiisa iska daa waa aabbihii hore uu sii jiray khayr baan idiin rajaynayaa insha allahu soo noqod wanaagsan joogitaan wanaagsan wada shaqayn wanaagsan kalfadhiguna waa inoo furan yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu